degmada ceeldheer iyo deegaana hoostaga ayaa waxaa si rasmiya kaga bilowday ololaha talaalka jadeecada iyo oofureenka waxaana hormuuda ka ololaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka galmudug maamulaha cisbitaalka guud ee degmada ceeldheer cabdulaahi cusmaan xasan iyo guddoomiyaha degmadaas cabdiraxmaan axmed cabdi bare ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan tallaalkan oo ay sheegeen inuu ahmiyad weyn u leeyahay bulshada aad iyo aad ayaan runtii ka mahad celina wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug iyo howlwadana caafimaadka dhammaantood waa runtii barnaamij ololaah ah oo runtii la gaarsiinayo degmooyinka degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada oo runtii aan la soo koobi karin dadka baahiyaha qabana aysan koobnayn marka waxaan runtii idinkula dardaarmayaa in qof kasta ee canugeeda ee xilligii tallaalka u baahnay ku jira inay ka faa'iidaysato waa fursad aan maalintii la arka taagnayn waa fursad canuga mustaqbalkiisa waxweyn ka taraysa waa fursad la arkay la tijaabiyey waxtarkeeda iyo runtii waxay u tartay dhallaanka canugaaga waxaa kula gudboon intuu caafimaad qabka yahay jaaniskan aad haysatid in aad uga faa'iidaysatid fursadahaas lacag lagaama rabo wakhti badan ood gelinaysa ma lahan keliya meesha ugu dhow ee howlwaladana caafimaadka ay joogaan inaad keenti keliya kaaga xidhantahay tallaalkii kambiinka ahay oo loogu talagalay in caruurta shanta sano ka yar lagu tallaalo waxaan bixiyu haynaa laba tallaal oo kale ah b c v oo loogu talagalay oofureenka ama cid kasta se u taqaano qaarjeexa iyo tallaalkii mislista ahay oo jadeecada kaasoo loogu talagalay insha allahu tacaala inay wax badan ku dheefaan caruurta ka yar shanta sano oo degan ceelar iyo nawaaxigeeda tiimamka tiimka mid aha maanta waxaan u soo aadnayay kormeer kaasoo shaqa maalmeedkoodii ka wataa eriya degmada ceeldheer degmada ceeldheer oo ka mid a degmooyinka qadiimiga ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka mid tahay degmooyinka dhowaan si rasmi oo kaga hana qaaday hanaanka adeegyada bulshada kadib markii dowladdu halkaa gaartay